sanadba sanadka ka dambeeya waxaa sii badanaya dadka soomaalida ee ku haminaya inay u dhoofaan qurbaha iyagoo adeegsanaya dariiqooyin kala duwan haba ugu badnaato tahriibta oo ay kumanaan dad ah oo dhallinyaro u badani sanad walba naftooda ku waayaan sidii ay wadamada reer galbeedka ay ku gaari lahaayeen haddaba maxay tahay saameynta ka dhalan karta marka ay wadamada ka dhoofaan dad waxbartay kuwo xoog amaba kuwo dhaqaale haysta sahre ciidlanuur ayaa arrintaasi ku eegaysa warbixintan
dal kasta oo dunida ka midihi wuxuu ku xisaabtamaa xoogga dhallinyarada u soo kacday iyo aqoonta iyo xirfadaha ay soo barteen ardayda ka soo baxda jaamacadaha iyo dugsiyada tababarada farsamo iyadoo lagu jaangoynayo baahiyaha dalkaasi yaalla iyo khayraadka uu leeyahay dadka soomaalida ee ku dhaqan geeska afrika waxaa lafdhabar u ah xoolaha nool iyo wax soo saarka beeraha hase ahaatee waxaa haatan muuqata inaan labadaasi ilood midnaba si habboon looga faa'iidaysan waxaa taasi dheer manaahiijta waxbarasho oo aan ahayn kuwa ka turjumaya baahiyaha shaqo ee ka jira suuqyada intaasi oo isbiirsatay waxay dad badan oo muruqmaal iyo maskaxmaalba noqon lahaa ay ka dhigtay howlgab aan awoodin inay shaqaystaan waana ta keentay in badi dadka ku nool dhulka soomaalidu degto laga soo sheego warar dhiila xambaarsan oo salka ku haya tahriibta dhallinyarada waa ka faarax maxamuud maxamed oo ah qoraal soomaaliyeed oo sidoo kalena ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa badbaadada deegaanka oo ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka oo ka hadlaya bilowgii qulqulka dadka soomaaliyeed kii dagaaladii soomaaliya daba joogay ay dhaceen dadkii badanaaba qaxay ee dibadaha galay dadkii wax garanayay bay ahaayeen ama macalimiin ha ahaadaan ama dhakhaatiir ha ahaadaan amaba dee dadkii wax garanayo dadka wax bari lahaa iyo joogi lahaa ayay u badnaadeen so dadkii wax badani kama soo noqon marka halkaa waxaana ku dhacay maskax guur ah wixii wax garanaya oo dhan inay ka tagaan wadankii tan ah kuwii miyiga joogay ee xoolaha dhaqaayay ay dhoofaan oo dee arrimo badan baa waxaa la ogyahay inay jiraan qaar badan intay xoolihii iibiyeen carruurtoodii dhalinyaradii xoolaha ahaan lahayd ay ku tahriibtay qaarkood ku dhinteen taasna waxay keentay in xoolihii miyiga ahee cududa u baahnaa ee nolosheennu ay ku dhisnayd aanay jirin ta kale oo ah dadkii dhalinyarada ah ee waxbartay runtii waa arrin dee aada iyo aad maaragtay waxyeelo weyn dadku ugu geysatay fikradda ah in haddii qofku dalkiisa ka waayo noloshii uu rabay uu ka dhoofo una cararo waddamo kale oo uu filayo inay ka nolol roon yihiin ta uu haatan joogo ayaa lagu tilmaamaa inay tahay curyaamin dhinaca fikirka ah oo ku haabsatay dadka soomaalida waa kan mar kale faarax maxamuud maxamed oo sharaxaya muuqaalka ka dhalan kara haddii dalka ay ka baxaan cududda iyo caqligu kolley waxaad igu ogeyd dadka u doodaan kama kamid ahaa dhirta la badbaadiyo oo aan dhirta la jarin run ahaantii haddaynu dadki geed ka soo qaadno geedkii haddaad maalinba laan wuxuu marka dambe isugu soo haraya maaragtay jiridii jiriduna maaragtay ma noolaanayso run ahaantii dhibaatada ina haysato waasaad sheegtay hadduu qofku wadankiisa joogi lahaa dhalinyarada ee kasoo qaad markuu jaamacad ka baxo wuu fekeri lahaa iyo dhulkan hadda aynu joogno dee waxa weeyaan dadku ama dawladdu ma wada shaqeeyaan ama meel dad baa shaqo abuura markay abuuraana iyagaa loo shaqeeya marka hadda waxay noqota dhulkii soomaalida oo dhan ay deganeyd in haddii la rabo in daar la dhiso hindi la keeno amaba la keeno qof kale oo ajnabi inuu wax qabto oo dadkeeni lala-yahay cududii yaraatay marka horta run ahaantii anigu waxay ila muuqataa in laga wada hadloo la yidhahdo sida tanu si maaha maxaynu yeelnaa sidee baynu ubadkeeniina ku joojinaa wax ugu qabanaa fikirkana intaa laga dheereeya badi dadka dhaqaalaha haystaa waxay isku dayaan inay eheladooda iyo ubadkooda u raadiyaan jid ka sahlan tahriibta oo ay ku gaadhaan waddamada galbeedka iyagoo isticmaalaya khadadka loo yaqaano isxambaarka amaba in loo iibiyo sharciyo dad kale leeyihiin halka dadka xoogga isbidayaana ee aan dhaqaalo buuran haysan ay ku beegsadaan tahriibta meesha uu hamigoodu yahay iyagoo isticmaalaya kharashkaasi ka yar balse ma jiraan tallaabooyin arrimahaasi lagu hakin karo waa kan cabdiraxmaan axmed obsiye oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda camuud foundation oo haatanna culumta maamulka iyo maaraynta shahaadada b h d da ku diyaarinaya jaamacad ku taala dalkan maraykanka sabab badan baa keena tahriibka laakiin de haddaan soo leexano su-aasheena iyo dadka soomaaliyeed meesha doonaanba ha joogaan waxyaabaha ku keenayaa horta waxa sal u ah degenaansho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal u ah daano dhowrkii sana ugu dambeeyaba xaggaan waan joogay siddeetan boqolkiiba dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan bilaa shaqay ku yihiin toddobaatan ilaa iyo siddeetan waa sida tirada yacni ay sheegaan dadka hay-adaha iyo dadka maarata dawladaha u shaqeeyaan haddana dhalinyaradii marka ay dee waddankii ka yimaadaan ay halkaa kasoo ordaan uma muuqato in dhibaato dhibaatadii ka weyne ay ka horeyso oo lafdigoogu marka ay maraykan iyo canada iyo yurub marka ay yimaadaan waxay soo barteen ee xitaa yaqaaneen iyo wixii ay sharafta ku lahaayeen halka marka ay yimaadaan wax cusub ay la yimaadaan oo weji kale oo wejigii ka duwan ayay ku arkaan marka dadku soomaaliyeed meeshay doonaan baha joogaane imaanshaha ay halkaa ka imanayaan ay halka imanayaan duruuf baa keenta duruuftaana waxa lagaga bixi karaa waxa weeyaan waa siyaasad degdin oo mandiqadaa laga hirgeliyo ayaa keeni karta in duruuftaa wakti fog lagaga baxo arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah in badi dadka soomaalida lagu ammaanaa inay badanaa yihiin dad si fudud ula qabsada una hoggaansama sharciyada lagu dhaqmo dalalka ay tagaan waxaase inta badan la isweydiiyaa maxay soomaalida qurbaha ku raagtay ee ku noqota dalalkoodii ay uga qayb qaadan waayaan isbeddel inay ku sameeyaan nidaamka siyaasiga ah amaba ka dhaqaale ee marka horeba kalifay inay dalkoodii kasoo dhoofaan maxay soomaalida dibadda ka tagtaa ee xilalka ka qabta waddamadoodii ay u hirgelin waayaan kala dambaynta iyo u hoggaansamidda sharciyada iyo horumarka ay ku soo arkeen waddamada ay muddada dheer ku noolaayeen oo ay durbadiiba ugu milmaan dhaqanka ka jira degmadii amaba magaaladii ay hore uga tegeen haatanna ay ku soo noqdeen su-aashaasi waxaan weydiiyey brofeser siciid budle xasan oo wax ka dhiga mid ka mida jaamacadaha ku yaala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxa keenaya saad adiguba hadalka ku bilowday dadka soomaalida ah waxa u fudud inay la qabsadaan meesha ay joogaan markaa markay dadkii halka yimaadaan ay qurbihii in fara badan joogaan ay la qabsadaan oo ay u fududahay inay qurbi joog markaaba noqdaan marka ay wadankii ku noqdaan waxa u fudud sidii marka horeba markay xagga yimaadada inay la qabsadaan u fududay inay dhaqankaa cusub ama wadankoogi ay dib ugu laabteen haddana xagga hore ka galaan markaa mid kasta meeshii ay joogaan ayin baad moodaa dadka soomaalidu inay fududahay inay la qabsadaan ta saddexaad oo aan filayo inay mid aada aada u weyn tahay waxa weeye dadka soo noqdaa waxay la soo noqonayaan dhaqamo kala duwan markaa qof waxaad arkaysaa ka yimid wadamada scandinavianka ah markaa markuu wadankii tago kaasi wuxuu doonayaa ama uu moodaya dhaqankii scandinavianka uu ka sitay in lagu dhaqmo kaasi u fiican yahay oo waa socialism iyo welfare iyo wax la qaybsado midaa ka daba imanaya ka yimiday ruushka iyo wadamadii soviet unionka laisku oran jiray ama wax kusoo bartay ama ergaa deganaan jiray shuuciyadoodayba wataan iyo dhaqankoodii kuwii reer galbeedka ka yimida baa imanaya capitalismkii iyo ra-iisul maaliyadda wax la yidhaahda iyaguna wataan oo waxay ku leeyihiin free inuu noqdo weeyaan marketku dowladda in dadka soo faragelisa maaha qofku waa inuu shaqaysto oonu dowladda wax ku sugin kuwa carabaha ka yimid baa jira ama bariga dhexe oo dhaqan carabeed bata markaa dadkani marka horeba meel ay ku heshiisayin ama wax u dhex yaalo ay ku heshiisayin ay leeyihiin ayna meeshaas ugu nimaadna ma jirto si kasta oo ay tahayba dadka falanqeeya arrimaha wax soo saarka bini aadamku waxay walaac ka qabaan haddii cududda iyo caqligu ay ka dhoofaan soomaalida islamarkaana dadka dib ugu noqonaya aanay wax badan ku biirin horumarinta bulshada ee sharciyada siyaasadda iyo dhaqaalaha intaasi ay horse